بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal insha allahu tacaalaa waxaan ka warrami doonaa qisadii assaamiriy qisadan ku saabsiisan ninkan la yidhaahdo saamiri waxay dhacday xilligii nebi muuse calayhi salaam qisadan inta aanaan bilaabin waxaan yaro jeclaystay in aynu waxoogaa xidhiidhka taariikheed ee ka dhexeeya saamiri iyo nebi muuse calayhi salaam in aan waxoogaa kasoo qaadano reer bani israa'iil iyo qaabkii ay u noolaayeen marka ugu horeysa nebi yacquub calayhi salaam waxa uu dhalay dhowr dhowr iyo toban caruura kadibna qisada macruufka ee nebi yuusuf calayhi salaam walaaladii ay dhakreen kadibna isagoo addoon ahaana ah la iibiyey waxaana la geeyey dhulka masr kadib nebi muuse nebi yuusuf calayhi salaam boqor ayuu ka noqday dhulka masaarida waxaanu soo kaxeeyey aabihii yacquub halkaasaanu ay ku koreen yuusuf iyo walaaladii iyo ubadkii ay sii dhaleen marka reer bani israa'iil masaari bay noqdeen waddanka masar bay degeen xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa qabsaday nin fircoon ah ninkaa fircoon waa fircoonkan axmaqa ah ee ileynayay dadka reer bani israa'iil nebi muuse calayhi salaam waxauu dhashay xilliga aadka u xun dabadeedna hooyadii qisada macruufka ah hooyadii markii ay dhashay waxay ku tuurtay sanduuq yar deetana badda ayay ayay kusii daysay dabadeedna taabuudkii ama sanduuqii wuxuu tegay qasrigii ama boqortooyadii fircoon laakiin xilligaa maadaama uu fircoon uu leynayay dadkan reer bani israa'iil wiilasha uu leynayay gabadh reer bani israa'iil ah ayaa waxay dhashay iyaduna wiil wiilkanna waxaa loo bixiyay muuse magaca muuse waqtigaa caan ayuu ahaa marka muuse ayay u bixisay laakiin naanaystiisa ayaa la dhahdaa saamiriy marka saamiri hooyadii markii ay dhashay iyaduna way u cabsatay in wiilkeeda la dilo dabadeedna saxaraha ayay u baxday saxaraha ayay kusoo dhashay wiilkeedii halkaasaanay kaga tagtay markii ay tagtay ayay dib ugu soo noqotay ilmihii yaraa ayay weyday subxaan allah marka ilmihii yaraa waxaa la sheegaa in xayawaan uu qaatay dabadeedna uu caana siiyey oo ilmihii yaraa uu korsaday kadibna markii uu soo noqday saamiri dadka ayuu kala mid noqday reer bani israa'iil ayuu ayuu raacay marka isagana saasuu ku badbaaday oo dilkii reer fircoon uga badbaaday ayaa la dhahaa waxa dhacay nebi muuse calayhi salaam risaaladii baa loo soo dhiibay waxa uu tusay fircoon aayaadkii aayaadkii ama calaamadihii ushii uu dhulka dhigayay ee maska isu bedelaysay iyo gacantiisa oo ujeebada gelinaya oo isu bedelaysay iyadoona mid cadaan caddaan ah oo ifaysan nebi nebi muuse calayhi salaam fircoon waa dagaalamay wuxuu isku dayay in uu laayo reer bani israa'iil kadibna allah subxaana wa tacaala wuxuu amray muuse in uu caraabiyo reer bani israa'iil habeen ay ka baxaan dhulka masar way baxeen markii ay baxeen ayaa ciidankii reer fircoon ay ka daba yimaadeen waa fircoon iyo ciidankiisii iyo wixii uu watay oo dhan qoomkii reer bani israa'iilna way soo baxeen markii ay badda marayeen ay hareerta eegeen waxay arkeen ciidankii oo subxaan allah fircoon oo kusoo haga kusoo wajahan oo ciddii kasoo horbaxda uu dilayo waxaa ka horreeya waa bad marka allah subxaana wa tacaala wuxuu tusay mucjiso weyn oo ah in uu nebi muuse calayhi salaam uu ushii ku dhuftay badda baddiina waxay u kala qaybsantay laba meelood ama laba buurood oo waaweyn ow ay ka dhex baxayaan wadooyin labiyo toban wado sidaa aawadeed labiyo tobankii qabiil ee reer bani israiil ay ka koobnaayeen ayaa qabiil walba wado badii ah ay ka baxeen fircoon markii uu soo gaadhay badda ayaa uu yaro cabsaday wuxuusu yidhi hagelin laakiin faras buu watay faraska uu watay mid lab ayuu ahaa dabadeedna malakul jibriil oo isna faras wata ayaa faraska uu watay wuxuu ahaa faras dhidigeed dabadeedna subxaan allah labadii faras markii ays arkeen faraskii uu fircoon watay iyo kii uu watay jibriil ayaa faraskii fircoon waxa uu dabagalay faraskii uu malakul jibriil watay dabadeedna fircoon ismuu lahayn badda aad geshida saasuu ku galay baddii markuu baddii saa ku galay ayuu allah subxaana wa tacaala wuxuu amray in labadii buurood ee biyaha ahaa ay isku soo xidhmaan dabadeedna fircoon iyo qoomkiisi halkaasay ku qaraqmeen halkaasaanay nafti kaga baxday intii jidka lagu sii jiray ayaa ninkan saamiri la dhaho waxa uu arkay nebi malakul jibriil faraskiisa meesha uu dhulka dhigo raadkiisa waxay isu bedelaysaa akhdar yacni way noolaanaysa meeshu markay saxaro tahay marka faraskaasi uu raadkiisa meeshuu dhigo waxay isu bedelaysaa doog dabadeedna markuu arkay ayuu wuxuu qaatay ciiddii ama meeshiibuu soo xantoobsaday ciiddii ayuu qaatay nebi muuse calayhi salaam markii isaga iyo qoomkiisiiba lasoo badbaadiyey waxa allah subxaana wa tacaala uu amray in uu uu la kulmo dabadeedna nebi muuse calayhi salaam waa baxay waxa uu tegay buurta duur allahna wuxuu la ballamay subxaana wa tacaala soddon casho qoomkii waxa uu kaga tegay markaa walaalkii haaruun ayuu kaga tegay nebi haaruun calayhi salaam nebi muuse calayhi salaam buurtii ayuu tegay soddon casho ayuu soomay soddon casho markuu soomay oo allah subxaana wa tacaala uu la hadlayo sababtoo ah mus nebi muuse calayhi salaam waxa weye kalimu raxmaan eeba ayuu si toos ah ula hadlay soddon casho ama soddon habeen ayuu soomay habeenkii koob iyo soddonaad ayuu cunto cunay markuu cuntadii cunay ayuu ilaahay weydiiyey maxaa cuntada kugu kalifay waxa uu yidhi cuntada waxaanu cunay si aan raa'ixada afkayga aanu hagaajiyo allah waxa uu ku yidhi waxaa raa'ixada qofka sooman ayaa layga jacayl badan yahay qofka cuntada cuna subxaana allah dabadeedna waxaa la amray inuu toban habeen oo kale uu ku darsado soomkiisii marka afartan casho ayuu afartan habeen ayuu ka maqnaa qoomkiisi intii uu nebi muuse calayhi salaam uu maqnaa ayaa saamiri waxa uu tegay qoomkii reer bani israa'iil waxa uu yidhi xoolihii ama dahabkii iyo jawharadihii ay kasoo amaahdeen ee ay kasoo daynsadeen dumarkii la halligay raggooda ee fircoon iyo qoomu fircoon dadkeedii la halligay alaabadii laga soo daynsaday dahabkoodii ayuu ku yidhi keena wayna keeneen markay keeneen dahabkii ayuu soo ururiyey wuxuu ka dhigay dahabkii wax u eg dibi ama sac u eg ayuu ka sameeyey markuu saaci ka sameeyey waxa uu ku tuuray ciiddii uu kasoo qaatay raadkii mala malakul jibriil dabadeedna uu ku tuuray deetana wuxuuwaxa fa akhraja lahum cijlan jasadan lahu khuwaar waxa uu u sameeyey dibi khuwaar leh khuwaarku macnihiis waxa weeye codkii ama cidii dibiga ama saca oo kale ayuu ayuu u ciyey dabadeedna qoomkiisii waxay moodeen in sacakani uu yahay ilaahoodii walciyaadu billah sanam ayay caabudeen iyadoo iminka laga soo saaray baddii oo ay arkeen mucjiso aad u weyn mucjisadii ugu weyneedee reer banu israa'iil la tusay in badda loo kala qaybiyo oo laba qaybood looga dhigay haddana waxay caabudeen sanamkaas muddo yar gudaheed markii uu nebi muuse calayhi salaam uu ka tegay sanamkii way ku dul dawaafeen way ku dul cayaareen way caabudeen nebi haaruun calayhi salaam waa u yimi waxaanu ku yidhi qoomkaygow inamaa futintum bihi waad ku fitnowdeen sanamkan waa ku fitnowdeen waina rabbakum araxmaan faatabicuunii wa atiicuu amrii rabbigiina iyo eebbaha idin barbaariyey waa raxmaanka waa eebbaha raxmaanka ah ee isoo raaca oo amarkaygana adeeca waxay ku dhaheen qoomkii reer banu israa'iil ee caabuday sanamka qaaluu lan nabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusa kama dul dhaqaaqayno inaan ku dul dawaafno sanamkayaga kan ilaa inta uu muuse soo noqonayo subxaan allah kadibna waxay isku dayeen in ay dilaan nebi haaruun calayhi salaam nebi muuse calayhi salaam warkii ayaa loo sheegay allah baa subxaana wa tacaala u sheegay oo waxau ku yidhi maxaa ku soo dedejiyey muusow dabeetana waxau yidhi wacjiltu ilayka rabbi litardaa waxaan usoo degdegay ilaahayow si aad adigu raalli u noqotid dabadeedna ilaahay waxa uu weydiiyey qoomkaagii maxaad kaga timi waxa uu yidhi qoomkaygii haaulaai hum calaa athari diintaydiibay ku sugan yihiin waayo nebi muuse calayhi salaam markuu qoomkiisa uu ka imanayay diintii nebi muuse ee towxiidka ayay ku sugnaayeen allah waxa uu ku yidhi qoomkaagii gadaasha ayaa la fitneeyey nebi muuse calayhi salaam waxaa lasoo siiyey alwaaxdii kitaabkii towraad kadib ayuu soo noqday isagoo cadhaysan dabadeedna wuxuu yimi qoomkiisii oo ku dul dawaafaya oo ku dul ictikaafsan sanamka kan markii ugu horreysaba wuxuu qabtay walaalkii haaruun wuxuu jiiday gadhka iyo madaxa ayuusaa u jiiday waxaanu ku yidhi fa qaala maa manacaka id ra'aytahum dalluu maxaa kuu diiday inaad iisoo sheegtid ama idiga soo warantid markii ay lumeen ee ay ka baxeen ka lumeen wadada dariiqa saxda ah nebi haaruun calayhi salaam waxau yidhi qaala ya bna uma laa taahud bilixyati walaa bira'sii inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qawlii wiilka ay hooyaday dhashayow waxba ha i qabanin gadhkayga iyo madaxayga toonna waxba ha jiidin waxaan ka cabsaday inaad igu tidhaahdid waxaad kala kaxaysay reer bani israa'iil hadhowtalan hadalkaygu aanu ku cajabgelinin sidoo kale ina alqowma istadcafuunii wakaaduu yaqtuluunanii qoomku way idulaysteen wakaaduu yaqtuluunanii waxayna ku dhowaadeen in ay idilaan falaa tushmit biya alacdaa walaa tajcalnii maca alqowmi aldaalimiin yacni cadowgu inaan isqabsanno ayay cadowga ku farxayaan ee cadowga ha farxad gelinin walaa tajcalnii maca alqowmi aldaalimiin qoomka lumay ee daalimiinta ahna hayga mid dhigin nebi muuse calayhi salaam waxau yidhi qaala rabbi kfir lii waliakhii waadkhilnaa biraxmatika fii cibaadika asaalixiin waadkhilnaa biraxmatika waanta arxam araaximiin eebow ii dembi dhaaf aniga iyo walaalkay waxaanadna gelisaa raxmadaada iyo jannadaada adigu waxaad tahay ku naxariis badane nebi muuse calayhi salaam waxa u tegay qoomkiisi kuwii caabudayay sanamka waxaanu ku yidhi qaala bi'sa maa khalaftumuunii min bacdii waxaa xumaaday waxaa iga kin dembeeyey acjiltum amra rabbikum ma waxaad la amarkii allah baad dedejisateen in yar baan idinka maqnaa afartan casho ayaan idinka maqnaa idinkina waxaa caabudeen sanam walciyaadu billah markaa waxay dhaheen saamiri ayaa wuxuu noo maleegay dhagar oo waxaa nagu yidhi dahabka kan soo ururiya maadaama dahabkani uu yahay dahabkii dadkii gaalada ahaa ee reer fircoon dabadeedna waan u dhiibnay isna wuxuu ku tuuray ciiddaas ayuu ku tuuray sanamkiina wuu noolaaday oo codkii saca oo kale ayuu ciyey saasaanay ku caabudnay yacni wax cudurdaar noqon karaya maysan ahayn sanam baad ilaahay hayrkii caabuday dabadeedna waxaad leedahay nin baa i amray walciyaadu billah wax ka suurtoobaysa maaha nebi muuse calayhi salaam wuxuu u tegay saamiri waxau yidhi qaala famaa khatbuka yaa saamirey adigu arrinkaaga ka waran maxaa kugu kalifay in aad qoomka dhan aada halaagtid oo aada u horseedid inay sanam caabudaan waxau yidhi waxaan arkay wax aanay ayagu arkin waxaan arkay nebi malakul jibriil markii qoomkii fircoon la halaagayay ayaan waxaan soo qaatay ciiddaas ama faqabadtu qabtata min athari rasuul waxaan soo qaatay xantuunsimo ciiddaas ah oo raadkii malakul jibriil ah ama faraskii malakul jibriil ah dabadeedna wakadalika sawalatni linafsi naftayda ayaa imootiisay sidaas ayaan iska jeclaystay saasaan u sameeyey allah subxaana wa tacaala waxa uu ku ciqaabay ninka kan in uu idhaahdo laa misaas layma taabanayo cudur baa ku dhacay ah haddii qof bini aadam ah uu jidhkiisa taabto jidhkiisu wuu ruqruqayaa matalan waa sida qof gubtay oo kale haddii uu taabto wuu sii xanuunsamay jidhkiisu wuu soo daadanaya markaa nebi muuse waxa uu ku yidhi fadhab fa ina laka fi lxayaati an taquula laa misaas adigu bax oo iska tag waxa aad nolosha ku leedahay ciqaabka ah inaad tidhaahdid laa misaas layma taabanayo sababtoo ah haddii qof bini aadam ah uu taabtay jidhkiisa jidhkiisu wuu soo daadanaya jidhkiisu wuu gubanaya marka marka uu qof bini aadama meelaha uu ka arko wuxuu odhanayay laa misaas layma taabanaya hay taabanina hay taabanina hay taabanina subxaan allah ciqaabta noocaasa buu allah subxaana watacaala uu ku ciqaabay samari waxaanu kuna laka mawcidan lan tukhlafah sidoo kalena ballan aan aan ballan ayaad leedahay oo maalinta qiyaamo ah ballantaas maalinta qiyaamana allah subxaana wa tacaala wuxuu isaguna uu kugu ciqaabi doonaa maalinta qiyaama nebi muuse calayhi salaam sanamkii ayuu soo qaaday wuu gubay markuu gubay ayuu ku tuuray badda dabadeedna wuxuu u yeedhay qoomkiisi wuxuu yihi biyahan caba biyihii bay cabbeen waxaa isbedelay waxaa la yidhi intii caabuday sanamka kan ee ilaaha ka dhigatay wejigoodiibaa wuxuu u ekaaday midab jaalle ah subxaana allah xagga qolo kale waxay yidhahdeen may ee markay cabbeen biyahan ayaa ciid baa afkoodii kusoo hadhay ama boord oo kale ayaa afkooda kusoo hadhay oo la garanayo ay caddahay ciddii caabuday sanamka way caddaatay marka nebi muuse calayhi salaam ilaahay buu bariyey inuu ka toobad aqbalo qoomkiisan eebana waxa uu yidhi dulli iyo cara ayaa u sugnaatay ciddii caabuday sanamka towbadooduna waxa keliya oo weeye in ay isdilaan dil weeye towbadooda subxaan allah nebi muuse calayhi salaam qoomkiisi ayuu yeedhay maalin maalmaha ka mid a ayaa intii aan caabudin sanamkiis sanamka sanamkii uu sameeyey saamari ayaa isu timi seefay soo qaateen dabeedna ilaahay wuxuu keenay dabaab ceeryaamo ayaa la keenay si aan dadka la dilayo aanay isu garanin kan adeerkaa weeye kan ilma adeerkaa weeye waa isku ehel dadkan oo dhani marka daruur baa la keenay ama waxaa la keenay ceeryaamadaas ceeryaamadaas maysan arkin ciday dilayaan deetana seeftiiba la dhece waxaa la yidhi maalin keliya waxay dileen toddobaatan kun oo qof subxaan allah toddobaatan kun oo qof ayay hal maalin nafta laga jaro siday isu dilayeen qoomba qoomkii qoomkii intii caabuday sanamka loo dilayay waayo towbadooda ayaa ah in la dilo bes wax ka dambeeya ma jirto subxaan allah ayuu nebi muuse calayhi salaam waxa uu bariyey allah subxaana wa tacaala isagoo oo leh yaa rab atuhlikunaa bima facala sufahaau mina in hiya ila fitnatuka tudilu biha man tashaa watahdi man tashaa anta waliyuna faqfir lana warxamna waanta khayru lgaafiriin ilaahayowma waxaad nagu halaagaysaa fitno ay sameeyeen dadka sufahada ah yacni dadka caqliga xun ee aan eebbana u mahadinin dadka noocaas ah waxay sameeyeen ilaahowmaad nagu halaagaysa qoomkiisii wuu halaagsamay siduu dhammaaba in dad badan badan badan ayaa caabuday sanamka kan kadibna allah subxaanah wa tacaala waa ka dulqaaday qaabkii noocaas ahaa ee aada ka weynaa kadibna nebi muuse calayhi salaam toddobaatan qof ama toddobaatan culummadii reer banu israa'iil ah ayuu kasoo xushay reer banu israa'iil waxayna tageen buurta jabalu duur markay halkaas tageen ayay idhaahdeen waid qultum ya muusa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahra toddobaatankii culumo ee uu soo saartay nebi muuse calayhi salaam ayaa waxay ku dhaheen nebi muuse nebi muusew kuma rumaynayno ilaa aad ilaahay si toos ah noo tustid jahra ilaa aada noo tustid kuma rumaynaynaba u fiirso reer banu israa'iil weeye waxaas sifooyinka reer banu israa'iil weeye imankaa ilaahay badii kasoo badbaadiyey sac bay caabudeen iyo dibi ilaahay bay u tageen waxaa la dhahaa xataa waxay maqleen codkii allah subxaana wa tacala waayo nebi nebi muuse calayhi salaam ilaahay wuu la hadli jiray markaa markay arkeen in nebi muuse iyo ilaahay ay wada hadlayaan ayay dhaheen nebi muuse kuma rumaynayno ilaa aad na tustid si cayaan ah ilaahay aada noo tustid fa akhadat uma saaciqa saaciqa ayaa ku dhacday gebigoodii oo dhan mid mid iyagoo saa u arkaya ayay dhinteen toddobaatankii-ba subxaana allah markii ay dhinteen ayaa nebi muuse keligii meesha istaagay dadkii intii kale subxaan allah waxay caabuday waxay caabudeen sanamkaas iyo sacaas uu ninkaas saamiri u dhoobdhoobay intii uu kasoo xushay toddobaatankii uu kasoo xushayna waxay noqdeen dadka noocaas ah subxaan allah markii laga reebo nebi haaruun iyo iyo yuushac bnanuun iyo laba nin oo kale intaas marka laga reebo intii kale o dhan waxay isu bedeshay subxaan allah dad faasiqiinah subxaanaka rabbi allah subxaana wa tacaala nebi muuse wuu bariyey ilaahay buu bariyey dabadeedna toddobaatankii ayaa dib loo soo nooleeyey way dhinteen haddana waa dib baa loo soo nooleeyey subxaan allah kadibna eeba waxa uu waxa uu waxa uu soo rogay haddii la doonayo in toobadooda laga aqbalo waa in ay tagaan baytulmaqdeska dhulka falastiin waa inay tagaan dhulka falastiin waa inay soo furtaan oo gaaladii haysatay markaan waa in laga furto markii ay tageen nebi muuse iyo walaalkii haaruun iyo intii mu'miniinta ahayde la socotay ayay dhaheen annagu halkanaan sii fadhiisanaynaa ee adiga iyo rabbigaagu taga oo soo dagaalama subxaan allah subxaan allah laa xawla walaa quwata illa billah markaas nebi muuse calayhi salaam waa ka quustay reer bani israa'iil eebana wuxuu kusoo rogay afartan sannadood oo tiih ah tiihuna meelsha ay tagaan ay taagan yihiin ayay ka dhaqaaqayaan isla meeshii unbay kusoo noqonayaan saxaaraha siinaay unbay saa u wareegaalaysanayaan subxaanaka rabbi markaas reer bani israa'iil nebi muuse calayhi salaam aada iyo aada bay u dhibeen wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu